galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waa aniga iyo ismaaciil farjar oo idinla galab wanaagsan waraaqa tiro badan oo idin soo gaadhayna halkan aanu ku hayna hase ahaatee ismaaciilo dhegaystayaasha waxaan leeyahay waxalla waxay adkanaan caasho iyo ibraahim u wadeen annagaa sii qaadayna oo ilaa xaafadihii geenayna intay toddobaadka dambe imanayaan anigu jaanduuri baan qaaday wax alla wax ka socda anigana waxalla wixii caasho ka socda anaa kiish ka buuxinaya kolba qaar badan baan isha marinayo dee daandure iyo caasho marka adigu kaba soo qaad baynu oranayna maanta
waa hagaag warqadda ugu horreysa haddaan inoo soo qabtay ismaaciilow na soo gaadhay waa warqad dhalasho ah waxaa la yidhi waxaanu halkan hawada usoo marinaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e soomaali qaybta soomaaliga bay weli ba yidhahdeen waanu idinka guddoonnay mid lamid a hawadaanu idin soo marinaynaa dad tiro badan ayaa warqadda ku qoran waxaa ugu horreeya bashiir cali moxamed gacalisadiisa baa la yidhi ismahaan maxamed odowaa iyo hooyo dhaqan maxamed dhicisow iyo hooyo ceeble cumar iyo cabdilaahi xasan nuur guure xasan nuur iyo xaruuro xasan nuur iyo cibaado xasan nuur iyo seygeeda mahad xasan nuur iyo anfac xasan nuur axmed maxamuud iyo xabiibo cali faarax iyo naseexo cali faarax iyo saygeeda faadumo cali faarax iyo saygeeda iyo sahra cabdilaahi yuusuf iyo saygeeda iyo samiira cabdilaahi yuusuf axmed daahir maxamed iyo xaaskiisa iyo axmed maxamuud macalin iyo xaaskiisa iyo abuukar maxamuud iyo xaaskiisa shafeec maxamuud iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga baa layidhi gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne muqdisho iyo weliba kenya oo ay magaalada nairobi qaarkood joogaan sidoo kale sweden iyo meelo kale ayay ku kala maqan yihiin hambalyana waxay gaadhsiinayaan cabdinaasir xasan nuur bare iyo weliba gacalisadiisa oo lagu magacaabo ismahaan maryan guudle ciyow oo gabadhi ugu dhalatay gobolka hiiraan magaalada beledweyne xaafadda buundaweyn laanta camalow waxaana loo bixiyey ifraax ifraax yaray sookor oo soo barbaar noqo ti dalkeedii dadkeeduba anfacda sahradan waraaqda xiiska soo qabto oo waraaq aada loo soo qurxiyey geed baasaa loogu wareejiyey welibana far qurux badan baa lagu qoray wakti badan baa la geliya ka muuqata waraaqda far miya mise computer ismaaciilo computerkaa lagu qoray laakiin de si waa la kala naqshadaynta ka muuqata xaban lexajeclaa bay qabato waxaan idhi qofka intuu warqad soo qoray xafiiska v o e da soo gaadhsiiyey qof aada u wanaagsane maad maalin walba u dirtaan in waraaqaha dadka usoo wada qoro hambalyooyinka waagaasi bahasha xiisa lahayd dee lagu qori jiray wadnaha lagu soo wareeg jiray qalanka cad qalinka budo qalmaanta la kala bedbedeli jiray waa ka soo qaado maanta sheekada halkaasaynu ka bilownay haddaan waraaqdan bilaabo waa tahniyad aroos marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha baa layidhi gaar ahaan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri waanu kaa qaadnay balana anagoo guddoonnay inoo kala gur salaanta haye aniga ta igu soo hagaajisatay casho loo waday waan gartay haye waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya dadka kala ah cabdi maxamed xuseen maxamed xaaji nuur cali warreer xaaji xuseen yuusuf ibraahim macalin isaaq aadan xuseen sheekh cali macalin cabdi ibraahim aadan maxamuud macalin dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo berdaare waxay tahniyad u dirayaan aabe maxamed xaaji ibraahim iyo hooyo maryan macalin ibraahim isaaq oo arooskoodu ka dhacay ayaa layidhi magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd bishan koowaad siddeed iyo labaatankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan leenahay alle ha ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala hela wiil iyo caano gabadh iyo caano laakiin aabe iyo hooyaa lagu soo qoray labada qoyskan cusub saasaa waraaqda ku qoran waxaa laga yaabaa inay ilmaa u dhashay mise waa iyaga aroosa tahniyad aroos waa waraaqda ku qoran dee aabbaha iyo hooyada yaa iyagana ka xigay in la hambaliyeeyo hooyo iyo aabba isku nuuraanu leenahay oo isku barwaaqaysta warqad ismaaciil oo gacanteeda ku jirta aan inoo soo qabto intaynaan u gudbin dhinaca heesaha waa aabo cali xaaji iimaan iyo hooyo xabiiba muuse cawaale iyo shiine cali xaaji iyo xaaskiisa waa hani afrax iyo liibaan cali xaaji iyo xaaskiisa muna mahdi xaaji jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed iyo muuse cali xaaji iyo xaaskiisa faarax maxamed mire waa faraxan idhahday raalli haw farax maxamed mire iyo fahmo cali xaaji iyo fareexo cali xaaji iyo waa fatuux cali xaaji iyo mustaf cawaale iyo ubax cawaale iyo falastiin axmed iimaan iyo dabcan xaajigeeda axmed cabdisalaan xaaji aadan dhammaan qoyska reer cawaale iyo reer cali xaaji iimaan waxay hambaliyihii bogaadin u dirayaan doctor cumar cawaale iyo firdowse cali xaaji oo dhowaanta wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka wiilkaas yar waxaa loo bixiyey dalmar cumar cawaale dalmarow habar yar soo kor oo soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca ayaanu leenahay warqadaasi xoogaa way igu yar dheeraatay laakiin markaan isidhaahda gooba qofaan garanaya igaga soo baxo waxaan isiri bal hadda qoyskaasi waxba kala reebayan hadhow daalac lagu raacin xagga dambe baad ka raacin gaadha adiguna aad iyo aad bishana waxaan ka arkay fala- from falastiin axmed iimaan haye marka waxaan islaa ma warba idin keenta mise waa xuba noqdayba hambaliyo reerkaasi waxaan leenahay wiilka yar ilaahay wiil yaro baariyo oo dalkiisi dadkiisaba anfacsan hore u sheegnay ha noqdo ismaaciil ow bal inoo soo qaba dhinacii heesaha dee waxaan filayaa heesaha maanta si wanaagsan baad uga soo fikirtay waad soo xushay qashinkii oo dhan waad ka reebtay iyo huubihii aniga dhegeystayaasha waan ku sugaynaa sahray heesta koowaad baan soo qabanaya maanta waa la kala lahaa bal nin kasta dooqiisumaa maanta la eegaya ma sidaasa ha waa ogolah marka anigu cabdiqaadir jubba iyo heestii baarliin ayaan dhegeystayaasha soo qabanaya
متبشر على موت لو بربرشو فريني ما وليتو إلهي إلهي ما يوي إلهي
waa hagaag jubba iyo berliin intaa aynu ku soo dhaafno dhinacii waraaqaha ayaynu mar kale ku noqon doonaa ismaaciil inoo soo qabo warqadaa gacanta ku hayso waraaq kale oo meher ayaan halkan ku hayaa waxaana ay naga soo gaadhay dad kale ah doctor cali cabdulaahi warsame wasiirkii hore ee caafimaadka puntland ayaa la yidhi weeye jaamac daahir cusmaan maxamuud faarax aadan maxamed abshir cismaan faarax kulmiye cilmi abaadir kulmiye cilmi cawil kulmiye cilmi saciid kulmiye cilmi injineer digaale maxamuud maxamed cabdiqaadir faadumo gaas maxamuud barni kulmiye cilmi xamdi kulmiye cilmi canab kulmiye cilmi cudbi guuleed cilmi saygeeda iyo carruurteeda nadiifo xuseen cali xaaji dhammaan dadkaasi waxay tahniyad meher oo kal iyo laaba hawada u marinayaan baa layidhi mudane maxamed cabdinuur maxamed galayd iyo marwadiisa fartuun daahir cusmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada garowe ee caasimada puntland hambalyo ayaa la leeyahay hambalyo baanu leenahay warqadanina waa tahniyo dhalasho maanta xagga dhalashooyinka ayaa dhinacayga soo wada maray aad baan ugu faraxsanahay carruur yaryar oo qurqurux badan oo dunida kusoo biiray waxaan leenahay dunidana kusoo dhawaada waalidkiinana kuwii baari u noqda allaha idinka dhigo cabdiraxmaan isxaaq cali iyo xaaskiisa ayaa warqadan ugu horeeya sikriye cabdilaahi santuur cabdilaahi santuur maxamed iyo maxamed santuur maxamed iyo maxamed nuur santuur maxamed iyo maxamed cali isxaaq iyo saalax cali isxaaq iyo aadan ibraahim maxamed xabiibo santuur maxamed iyo dahabo cali isxaaq macalin iyo nasteexo cabdilaahi santuur maxamed sakiyo jaamac cabdinaasir ayaa ugu dambaysa weligay magaca cabdinaasir oo awowa maba maqalba haye haye magacyada qayb baa istaadaa waa magacyada qaar baan da'yaraanuun u daayaa haye moogtaa markaa sakiyo jaamac cabdinaasir markaa arkay cabdiro cabdinaasirkaas Ee, sahare dad goormaa warfa loo bixiyey warfa oo kale markaad maqashid ka Aha.
waran isaga warfaa markaan maqla awow baan ku tirinayaa ugu haye horeysa haye haye oo magacyada dee da-da ku xidhnaa qaarkood markaa waxaan is idhi awowo jaamac cabdinaasir markii aan maqlay Hmm.
waxaan idhi naasir miyuu soo iibsaday magaca haye haye dee waddamadan aynu joogno waa garanaysaa ismaacil oo waxaa la sameeyaa markuu qofku een, ma- waddanka yimaado qaar baa magacyadooda bedelo magacyo kale ku jooga waan gartay dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin gaadhsiinayaan aabbo cabdilaahi santuur maxamed iyo hooyo sawda ibraahim maxamed wiil baa ugu dhashay gobolka baay bay yidhahdeen gaar ahaana tuulada berdaale haddii reer berdaale ay tuulada ka xanaaqaan warqadda ayay ku qoran tahay anigu ma dhihin ismaaciilo haye taariikhdu markay ahayd janawari tobankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka wiilkaa waxaa loo bixiyey sakariye cabdilaahi santuur sakariye ow soo kor oo soo barbaar baanu ku leedahay noqonkii dalkiisa dadkiisaba anfaca een hambalyo meher wacan ana maanta meherada igu badan baan haye haye gudoomiyaha gobolka gabiley mustafe cabdi ciise iyo dhammaan reer cabdi ciise dhammaan reer maxamed jaamac dhammaan shaqaalaha iyo maamulka madbacadda qaranka ee magaalada hargeysa maareeyaha madbacadda qaranka cabdulaahi maxamed jaamac carey maareeye ku-xigeenka jaamac maxamed cumar xasan nuur cabdishakuur cabdi xasan mahdi maxamed cumar maxamed cabdi aadan axmed cali faarax axmed haaruun hurre axmed cabdulaahi cabdi injineer ibraahim siciid cumar maxamed cabdi cadaawe fu'aad cabdi gaas cabdikariin yuusuf xasan cabdikariin ismaaciil xariir muuse xaaji maxamuud cabdimajiid cabdulaahi maxamed dhammaanba dadkaasi waxay hambalyo meher u dirayaan daahir cabdi ciise iyo naciima maxamed jaamac oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ducadana sahreedaan ku deenaya waa hagaag waa ducaysan yihiin oo waxaan leenahay ilaahay ha isku kiin barakeeyo qoys lagu dego oo iyaguna isku xasila noqda oo ubad khayr qabana ilaahay ay kala siiyo hadda dhow heesaha ismaaciil oo adoo soo wada xulay bay haddana aynu qaydiinka ku qaybsano waxaa tiri anuu haddaan mid soo qabto adna mid soo qabo haye bal hadda markan waxaan anigii dhegaystayaashii adiguba wada maqlaynaa heesta la yidhaahdo bayrlula waxaa qaadaya hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka cabdi fulan
sahray hees aad u wanaagsan baad soo qadato dabcan aad baa loola dhacay makhaatigaaga janna laha furo haye haye
ana waxaa la- may waxaan waxaan lahaa inanku mar hadduu maaragtay heesihii ku yidhi dhinacaaga qabso tii horaad taydii horaad iga aamustay markaa bal kuwayga dambe dhegaystayaashuna way nala eegayaan maanta ma sidaasa bal waraaqda xigtay inoogu soo horreysay warqadda tiro badani ku qoran yihiin dee barnaamijkan hambaliyada iyo heesaana ismaaciilow waan ka raago imika muddo ma sheegin Mm.
ee warqadda waxay naga soo gaadhay siciid kala fure baa la yidhi haja haja haye maxamed kala fure dejiye sheekh dejiye la qaatay kala fure seen odhanayna dad baa waynu aroosaynaa waxaa laga deegaanada qaarkood in magacyada aanay een, aad maga macno kale u yaqaaneen Haye.
laakiin deegaanada qaar waxaa laga yaabaa inay iyagu de saa u yaqaaneen dee maxba isfurun baynu marka inagu waraaq waraaqihun baynu akriyeynaa
markan kala furo maqle waxaan wareeraabanu aroosaynaa isku geynaynaa waa siday haye lacagta u kala haye furay haye reerkaasi raalli ha ahaadaan waa magacoodii quruxda badnaa siciid kala fure iyo maxamed kala fure iyo dejiye sheekh iyo nafaxaad sheekh iyo injineer borow war ninka injineer borow waa macaamiisha barnaamijka hambalyada iyo heesaha in badan buu waraaqo u soo diray aan ku arki jiray barnaamijka balaag dhagaxley iyo faarax lamaane iyo cali afrika iyo manastaro baa la yidhi magacaa garan maayo soomaaliya cid kale waxa uu yahay doctor maamucade iyo hodan honest iyo huno cusmaan muune cusmaan iyo waxaa la yidhi abshiire cusmaan iyo naciime degan iyo tamiime cabdullaahi iyo isaaq kuulow baa la yidhi iyo ugaaska ciyaalka xaafada ciyaalka haddii ugaas u baadaan gartana waa in la galaa ifka ina cabdulle baa la yidhi xasan indhabuur sacdiye cabdiqaadir maryan cabdi iyo xamdi xaaji dhammaantood hambalyo bogaadin iyo ducaan lasoo koobi karin waxaan u diraynaa bay yidhahdeen xasan aadan abuukar iyo muune cabaas cabdilaahi wiil baa ugu dhashay xerada qaxoontiga ifo waa shan iyo labaatankii janawari wiilkaas yar waxaa loo bixiyay maxamed xasan maxamed yarow habree soo barbaar baana ku leenahay amaba eedo mar mislada waraaqdani naanayso kala duwan iyo erey bixino kala duwan bay xambaarsan marba haddaan suldaanka xaafadda maqlay waa ciyaalkii xaafadda waaye wa- waraaqda xigta aan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum voice of america intaasaa lagu soo bilaabay waa idin salaamo waan kaa qaadnay wacalaykum assalaam waraxmatullah ayaan leeyahay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan salaamay waanuna kaa qaadnay waa tahniyad dhalasho ayaa waraaqdan lagu bilaabay aabe xasan deeriye hooyo sacdiye maxamed ibraahim hooyo faadumo maxamed ibraahim iyo caruurteeda hooyo abshiro maxamed ibraahim iyo caruurteeda abti cismaan maxamed ibraahim iyo caruurtiisa sidiiq xasan deeriye iyo caruurtiisa cabdiqaasim xasan deeriye maxamed xasan deeriye oo loo yaqaano cadde deeqo xasan deeriye iyo caruurteeda raxmo xasan deeriye caruurteeda zamzam xasan deeriye iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay tahniyad u dirayaan saadiq xasan deeriye iyo shukri cabdiqaadir maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishan koowaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey haaruun saadaq xasan diriya saadaq baa lasoo qoray marka ma saadiq baa loola jeedaa mise magacu saas sax ku yahay laakiin sidii lasoo qorin baynu akhriyayna marka wiilkaas soo barbaar baanu leenahay kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca ilaha kaa dhigo sahra amiin allaha aqbalo intaynaan dhinaca heesaha mar kala gelin warqadda waxaa naga soo gaadhay bulsho cabdirashiid maxamuud jaamac iyo waxaa la yidhi jaamac diriyo cusmaan iyo firdowso daahir cusmaan iyo xaawo daahir cusmaan iyo farxii daahir cusmaan iyo bashiir daahir cusmaan cabdilaahi daahir cusmaan iyo cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo cabdiweli daahir cusmaan sucdi daahir cusmaan iyo habo xamdi kulmiye cilmi iyo habriro xamdi xabiib faarax iyo maxamed deeq daahir cusmaan dhammaan dadkaasi hambaliya bogaadini duco waxay u dirayaan maxamed cabdinuur maxamed galayr ayuu ku magac dheer yahay marwadiisana waxaa la yidhaha fartuun daahir cusmaan meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada garoowe waxaan leenahay maxamed iyo fartuun oo isku waara ubad khayr qabaan lahayd kala siiyo bal sahray waraaqda hees inoogu xiji baladaan kuu deenayaa waa hagaag ismaaciilow warqadaasi haddii aan hees ku xigsiiyo waxaan soo qaban lahaa heesaha ugu dambeeyey ee cusub ee aan weli duugoobin waan gartay weliba saad hadalka uu waraaqda aadka ugu akridaan gartay inaad heesa u hamin qabto mhm haye waxaa heesta qaaday maxamed xasan xuseen lafoole Haye.
heesta waxaa la yidhahdaa amrad dhowaan ayayna soo baxday wiigag bay jirtaa sida igu maqaala bal hadda aynu wada dhegeysanay
sidaa sagal
قلبي رماني يسلمها صحى صحى قدوني سبحان الله إيبي سيدانكو أبوري كاسو حيدو مركا وسكوري قراني سبحان الله إيبي سيدانكو أبوري كاسو حيدو مركا وسكوري قراني فقير لماذا إلتي سورة يا كالي تسان كيد ديقي أمرا كبس دمي إيبا ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي فقير لماذا إلتي سورة يا كالي تسان كيد ديقي أمرا كبس دمي إيبا ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي ثم ذلك هلي alabkuuna kugu simay ayaa tidii la noqotood kasaan qaaday noloshii ragnaa uurisamirniyo sama wada aroosa sidaa ibraahin oo kale sugaa aayatinkee sinjilo xishaab tahay saldhig baad u tahay dhaqan suryaadana babaad tahay saaxiib iyo qaraabiyo soqortadu ku hirato muslim saaxidaad tahay sigada colaadeed sooliyo abarkul kuma doogsha sabanko sigada colaadeed sooliyo heesa hal qor inta badan amran ayaan sasan inta badan filaa in magacyo haween u badan yihiin xaawalayda magacaan u haystay sahra mooyaane waa ku yahay weliba la koola aad ba isku naqaanaa arrintaa waan ku qabsanaya aye aye Waa wada xasuusin.
kuwa soo socdayn sahro ka dhiganaa marka haddaan soo qabto waraaqda aan markan noo bilaabo waraaqaha Mhm.
en waa hambalyo dhalasho waraaqdii horena dhalashay ahayd waa ko adna tii hore akhriisay dhalashay ahayd haye haye haye caruur badan baa inoo soo carruurta korodhay aad bay sanadkan.
usoo kordheen Mhm.
waa aabe cali xaaji iimaan hooyo xabiibo muuse cawaale waraaqdan mar labaad bay soo dhuumatay shiino cali xaaji iyo xaaskiisa hani ifraax liibaan cali xaaji iyo xaaskiisa muno mahdi xaaji jihaan cali xaaji iyo odaygeeda cabdirasaaq daahir maxamed muuse cali xaaji iyo xaaskiisa farax maxamed mire fahmo cali xaaji fareexo xaaji fatuux cali xaaji mustafe cawaale ubax cawaale mm, falastiin axmed iimaan waa waryihii v o e da Een, iyo weliba odaygeedii axmed cabdisalaan ayaa ka dambeeya dhammaan qoysaska reer cawaale iyo reer cali xaaji iimaan waxay hambalyo u dirayaan doctor cumar cawaale iyo fardowse cali xaaji oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada colombus ee gobolka ohio wiilkaas waxaa loo bixiyey dalmar cumar cawaale soo barbaar ayay leeyihiin dadkaasi iyo annaguba amiin baanu leenahay intaynaan markaa dhinacii heesaha mar kale ku noqon haddaan warqadan gaaban inoo soo qabto cabdijaliil daahir afqarshe iyo cabdinaasir axmed yaasiin iyo khaalid cali axmed iyo maxamed haaruun cabdilaahi iyo maxamed cabdilaahi cali iyo mustafe axmed faarax iyo mukhtaar maxamed jaamac xasan cabdilaahi cabdi iyo mawlid maxamed cabdilaahi iyo cabdiraxmaan guray diiriye iyo cabdisaciid bashiir libaaxiyo cabdiraxmaan saciid xuseen iyo axmed salebaan maxamed iyo cabdiraxmaan cusmaan gaas cabdi naasir jaamac xasan dhammaan asxaabtan hambalyo bogaadin waxau direen faysal maxamed cilmi iyo xamda maxamed saalax aw cabdi gabadh baa ugu dhalatay sideed iyo labaatankii january labada kun iyo shan iyo tobanka ka hosbital ee magaalada hargeysa gabadheer magaceedu lamase sheegin laakiin sidan qiyaasaya kolley magacyo tiro badan inta loo bixiya kala saarsaaridoodii wakti badan ay ku bixinayaan haye hase ahaatee eh waxaan leenahay noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo weliba waalidkeeda baanfacda ee baariya sahray een, markii hore hees cusubba dadka u saartay oo welibana aad loogu raaxaystay oo welibana aad tidhi hadal ka daba geysaa tidhi la foole magacyada haweenka uu tiriye magacaygii hagu hagu ka baalmaray haye haye haye marka mid magacaaga ku jiraad soo wada ismaaciil waa muhiim ma soo wado boosaynayaa.
waxaan doonayaa inaan hees baryahan dadka berigar waxaan maqli jiray een, heesta forja digfeer oo kale markaan maqlo dad badan markaan maqlo heesta forja ah yacni hees laysku daadinayo hees la isku daadinayo ha araggaaga iga qari arigaaga iga qari waan garta hees daadiskaas ah Mhm.
ayaan soo wadaa welibana wiil eh, iyo inan qurbaha iyo dal kala jooga oo haye oo laysku daadinayo waan garta marka waa nimcaan hilaac iyo asmaloof heestana
sawtiyanku yaaliyo gelinaan ku sug jiray anigoon kiyankiyo kabka kula simaye amba wackarenkii waan qabay gubtayado madoobe madoobe madoobe kula sinimiyaan hilac sheeka kaba guraye
udayka gaabsada naftii jaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacalki mangabi mana goyni wacabki waxaa dhiga jirta inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
udayka gaabsada naftii jaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd
kalgacalki mangabi mana goyni wacabki waxaa dhiga jirta inuu dhoobka yahay garo inuu dhoobka yahay garo
qasigi gargaarkiyo shalay garabka ka rabay uma soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine ogarwaaxsaynayoho kii kala hadansadaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
qalbigi gargaarkiyo shalay garabka ka rabay uma soorin garashada wuxuu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine ogarwaaxsaynayoho kii kala hadansadaymo kurin jacaylkuye kun kurin jacaylkuye
waa nafgarasho weyda go-aan go-aanka qaadatee hayga fiidan hayga fiidan fiidan gaabdii hore kalgarasho weyda go-aanka
heesta ka waran saaray sida laisugu daadinayo wiilka iyo gabadhaas horta aniga dictionarygeyga ismaaciilow kumaba jirtaba waxaa la idhaha isku daadinta haye haye iyo isnacaybka iyo anu qof waxaan ahay jacaylkaan jecelahay haye haye haye damay nolosha Inay saad dadka- jacaylka u dareentid Mhm.
waana dhinaca kalena yaro dareenta meenaha maya maya Ee.
xaggaa kale haye maba arki doontidan oo hees soo qabanaya aragkaaga iga qaraya dusha ha iga xaginiyo kuwaasi xataa midhahooda wax badan kama aqaan laakiin heesaha kaliya laabta ah, Haye.
hadduu beerku qaybsamo bar baradii ku siin lahaa iyo hey wallahi kuwaas qaar- adigu ogtaa qaar badan baa kuusoo qaban lahaa xagga xifdigaas aanan isugu wanaagsanayna
iskiisadahaad aada u liqi jirta
marka la waaweynaadona laakiin berigii hore iskiisadaha dadka xillowsiin jiray haatan maxaa xillowsiyada dee imikana balayey baa lagu daba jiiday hay hay ka soco ismaaciilow warqadyadii gacanteeda aad bay uga soo yar yihiin bal anaa dhinacaaga inoogu bilaabayaa waa mustafe waraaqdan waxaa lagu bilaabay mustafe faarax xuseen iyo xaaskiisa hoodo axmed haaruun iyo inantooda salma mustafe faarax inantiina Waxay- warkii bay diraysaa waxay inantiina diraysaa waa salaantii salaantii bay diraysaa Hayna kala waxay reebin.
waha absolutely haye waxay tahniyad kal iyo laab ah u dirayaan waa ereyadaas saddexdooda oo keliya haa saddexdoodoo keliya wey waraaqdan waaba reer fiican haye kal iyo laab ah u dirayaan mukhtaar xuseen maxamed iyo ward- eh, marwadiisa xamda dubad cabdulaahi oo gabadhay ugu dhalatay magaalada hargeysa toddobiyo bishii koowaad toddobiyo tobankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana intaa loo bixiyey marwa mukhtaar waxaanu leenahay bay leeyihin soo barbaar allaha ka dhigo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaan nagu raacinana amiin allaha aqbalo warqada gacanteeda ugu dambaysaana ismaaciil waxay naga soo gaadhay dad ba- badan oo laakiin si isku qasan warqada usoo qoray intii aynu ka gaadhna ayaan maaragtay sheegi doonaaye waan idin salaanay bay idhahdeen v o a waan idinka qaadnay waxa ugu horeysa nadiifo xuseen xaashi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo cabdifataax ciise iyo farduus daahir cusmaan hooyo barni kulmiye iyo caruurteeda iyo saciid kulmiye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cudbi guuleed cilmiye saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi hambalyo meher waxa u dirayaan mudane maxamed cabdinuur maxamed iyo marwadiisa fartuun daahir cusmaan meherkooda wuxuu ka dhacay garoowe warqadaasi dhowr jeer ayay soo noqnoqotay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaba hela xalwo badan cuna reerkii lagu nastee lagu nadaado maanta malaha dalku wada dhalasho waraaqahaynu akrinoo dhan marka Dee waxaa laga barnaamijkii yaabaa hey sanadkii hore o dhan baa caashiyo waxay akhriyeen meher iyo aroos marka dabcan waxaa la sugaaba hey waa dhalashiiyo ubadkii maaragta Haye.
marka waxaan leenahay dhammaantood caruurta dhalatay inta hambalyadooduna soo gaadhay iyo intaanayna soo gaadhinba soo barbaara caruur baariya dadkooda iyo dalkooda iyo waalidkoodaba anfacdana allaha idinka dhigo sahray gabagabadii barnaamijkeena joognaa maxaad is leedahay dhegaystayaasha dee dhinacayga hees haye fanaanada deeqaax welibana saad u leedahay hees baan ka gartay inaad wax soo wadid hees hees weliba marka hees lagu leeya waa inaan la heesaa haye Hadda macnaa lama qaaro- hadlayo.
qa- qa- qa- qaaro waxa weye waa hees qaaro waa hees sad naxariista laa u tidhi marka hees maxay ka hadlay waa la heesaya lah lama hadlayo haye haye sometimes hadal music loo tumay baa la maqlaa sooma absolutely marka heestaas deeq axmed geydh ayaynu kusoo gabagabeyneynaa dhegaystayaasha toddobaadka dambe inta barnaamijka hambalyada iyo heesaha cid kastaaba ha idiin soo tabisay aad maqli doontaan dhinaca iyaga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo galab wanaagsan iyo weliba meel kastoo aad joogtaan oo nabad iyo naruuro ah ku haysataan
sidadi odayban adiga mooye ragba ilaawey sidadi odayban ubax lamoodyow ku ammaanaa sidadi odayban axadigeeni u oteeya sidadi odayban adiga mooye ragba ilaawey sidadi odayban ubax lamoodyow ku ammaanaa sidadi odayban axadigeeni u wateeya miyad ogay miyad ogay miyad ilowday miyad ogay miyad ogay miyad ilowday inaad jacayl igu abuurtay u kaygana ku beeran tahay maba ilaawe inaad jacayl igu abuurtay u kaygana ku beeran tahay maba ilaawe sidadi
erayadaadii ugu heesaa sidadii odayban adiga awga aanu ooyaa sidani ogayd buu afku hadalkii iga xadayaa sidani ogaydban erayadaadii ugu heesaa sidani ogaydban adiga awga aanu ooyaa inaad jacayl igu abuurtay ukaygana ku garan tahay maba ilaawe inaad jacayl igu abuurtay ukaygana ku beran tahay maba ilaawe sidani ogaydban alla ku aaway ku idhaahdaa sidani ogaydban oona ku qabo ku ildaranahay sidani ogaydban aragtidaadii ku istareexaa sidani ogaydban alla ku aaway ku idhaahdaa sidani ogaydban oona ku qabo ku ildaranahay